magaalada jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir saddexdii cisho ee lasoo dhaafayba halkaasi uga socday ka qaybgalayaasha madasha aragti isweydaarsiga ee macadka cilmi baadhista iyo daraasaadka ee heritage warbixintan waxaa gabagabadii shirka halkaasi ka soo diray wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse munaasibadii xidhitaanka ee rasmiga ahayd ee shirka sanadlaha ee lixaad ee maxadka aragti wadaagga ee heritage ayaa laga soo gebagabeeyey magaaladan jabuuti waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay saamaynta adag ee isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay deegaanka sidee aan dib ugu soo celinaa wixii muddada dhibaatays aan dhibaataysan soomaaliya dhibaataa ka dhacday wadooyinka idaaraha ma burburin environmentgaan laga burburay duruufaa lagu kalifay environmentgaan gacanteena ku burburin geedaha jara dhuxul ka dhiga alwaax ka dhiga inta ka wixii oo dhan meel u xirnaa jiray u dhowrsanaa jiray halla halla halla gale muxuu ah halla waxay dib marka inaan ugu noqono sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqay muxuu ahaay bishii oktoobar kow iyo labaatankeedii soomaalida cagaaran green soomaaliya inagoo qabadkeenna iyo awoodeenna matabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa hala yiri taako isuma iskuma hubna ee tabar aan guurno ninkeeda yaa waxaan baahideena waxaan u dhaweyn laakiin hal milyan oo geed soomaaliya in lagu beero barnaamij ah ayaan qaadanay oo bilowday oo socda hadda marka ilaahay idankiis soomaaliya anigu waxaa cimrigayga ilaahay gaarsiiyey inaan soo arkay dhulalka qaarkood maroodi daaqayo oo jooga ayaan soo arkay maantana maroodi iska dhaafa sagaaro in laga helo u marayn maayo dhulki sida uu u baaba-ay oo maxamkula u nabaad guuray oo oo muxuu ahay lama degaannimada ugu sii socda laakiin waa soo celi karnaa sida aan shabaab isugu tagnaan soo muxuu ahay cimilada iyo hagaajinteedana waa isugu tegaynaa haddii alla yiraa waana soo celinayna madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa isna ka xoog warramay dhibaatooyinka aadka u adag ee isbeddelka cimiladu ay geysteen dunida maanta mawduucu climate change baa la yidhaahdaa isbeddel cimilada wax adduunka oo dhan haysta wey adduunkuna in dee dhibano ah oo climate changegan victim u ah iyo in dambiilayaal dadkii hore u maray waxay damceen in ay keliyeystaan horumarkooda wixii ay chemicals ku bedeli karayaan oo dhan ku bedelaan wixii uu keeni karay dhibaatooyinna aanan danka gelin iminka korkii de kowkabkii baa halis ku jira nin faransiis oo jacques shirac la odhan jiray baa yidhi kowkabkiina planetkiina waa kaa ololay annaguna dhan kalaan eegaynaa dambigii iyaa leh maxkamadna isma taagin haddana cilmigii xaggoogaama ka imanaya haddana aqoontii xaggoogaama ka imanaya haddana ma sheegayaan in ay dhibanayaashani aan lahay annagu in ay noo aqoonsadaan inay naga gardarnaadeen oo planeetkani dad kalaa idinla nool ee sidan waa lagu baaba-ayaa aanan la odhanin weli uma jeedaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti